ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo samaynta shuruucda dalka ay wax iskaga ogyihiin wax la wada leeyahay oo soomaali ka wada dhexeeya oo cidina aysan cid ku eedayn inay noqoto ayaan rabna oo la wada shaqeeyo wada shaqeyn dhowna ay yeeshaan si ay u yaraato xasaraddu si ay yani u wanaagsanaato dowladnimada iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaha dowladda federaalka muhiimaddu intaa weeye anigoo ku hadlaya magaca madasha dowlad goboleedyada in aan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed ayaa noo soo diray casuumad sideed labaatanka bisha inaanu isugu nimaadno xamar marka odayaashu iga codsa ama magacooda ku hadlaya inaan sheego inaan aqbalay casuumaaddaas kana qayb galayno shirka isaga ah